warbixinta ay labada urur ee amnesty international iyo human rights watch soo wada saareen ayaa lagu sheegay in labadaasi urur ay ka dalbanayaan xukuumadda somalilan in si deg deg ah oo bil ashuruuda loo sii daayo abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan abees oo labiyo tobankii bishii hore janawari ciidamada boolisku ay xabsiga u taxaabeen kadib markii uu cuuriyey suugaan dulucdeedu ah daliilo uu sheegay inay leeyihiin saldhigyada boolisku baaqa labada urur ayaa lagu sheegay in cabdiraxmaan oo ah abwaan somalilan u dhashay haysta dherdheelashada dalka ingiriisku uu muddo bil ka badan ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee hargeysa halka laga hadidayo ama la xidhayo cidda wax dhaliisha xukuumadda somalilan waa inay diiradda saarto baadhista habka guracan ee loola dhaqmeeya maxaabiista ee uu cabdiraxmaan ku sheegay gebaygiisa sidaasi waxaa tidhi saara jackson oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay-adda amnesty international u qaabilsan waddamada bariga afrika iyo geeska afrika xukuumadda somalilan waa inay joojisaa cadaadiska oo ay ixtiraamtaa ilaalisa islamarkaana kor u qaadaa xorriyadda hadalka ee qof walba oo somalilan ku nool ayay intaasi raacisay saara jackson haddaba baaqan ka soo baxay labada urur maxay uga dhigan tahay cabdiraxmaan abees iyo qareennada u doodaya waa kan guuleed axmed jaamac oo ka mid a qareennada abwaanka bismillahi raxmaan raxiim baaqa ay soo saareen labada urur ee ugu weyn adduunka dhan xuquuqda aadanahu wuxuu muujinayaa dareenka adduunku ka qabo dhibaatada iyo tacadiga ku dhacay abeen abees oo adduunku u arko in xorriyaddiisa hadalka ee cabiraadda suugaanta lagu xadgudbo lagu aamusiyey marka garab ayay u tahay waxaanuna rajaynaynaa in baaqa guud ee dowladda somalilan inay dhegeysato ururada caalamiga kiiska cabdiraxmaan abees inkastuu maxkamad ku jiro oo inaan hoos u gelaynin sababtoo ah ay tahay anshaxiyeen inaan laga hadal kiis ku jira maxkamadda haddana markaad eegto baaqa ay soo saareen oo ay u cuskanayaan leeyihiin muddo dheer buu xidhan yahay intii la xidi lahaa waxay ahayd in loo meeldayo dhaliiluhu soo jeediya la saxo taasi miisaan moo yeelaysaa ama ma ku kordhinaysaa doodii dhinacan taagneeda ah ugu weyne cabdiraxmaanna ku doodayey maaragtay urada xuquuqda aadanuhuna ay ka marag furayaan kuwa maxalliga kuwa caalamiga waxa weeye in lays dhaliilo oo laysmaago laysxagxagtaa waa qayb ka mida waxyaabaha dastuurka damaanad qaaday suugaanta iyo alhabuurka iyo cabiraaduna waa wax si gaara loosii ilaaliyey oo loosii damaan qaaday markay noqoto dhaqanka jumhuuriyadda somalilan oo ah dad suugaaneeda iyo markay noqoto dastuurka somalilan qoratay labadaba laysku laro marka taasay isgarab taagaysa waxaa kaloo muujinaysaa in adduunku uu indhaha ku hayo oo cabdiraxmaan loo arko inuu yahay qof u xidhan fikirkiisa loo arko ama prisoner of conscious inuu yahay in loo arko taasina cadaadis weyn bay keenaysaa marka anaga cabdiraxmaan iyo anagoo qareen u ahmaan midkaayana ma jecla in magaca somalilan uu ku soo baxo warar saas oo kale ah waxaanu jeclaan lahayn cabdiraxmaan inuu dibaddiisa iska joogo waa muwaadin reer somalilan wixii laga taban in lagala hadlo maaha nin somalilan neceb maaha nin dhib wada waa nin waxay la noqotay somalilan aragtideeda inay ku toosi karto sheegtay marka discussionka iyo wadahadalka in la xoojiyo ayaan inagu aragnay inay dantu ku jirto hadda sidaad sheegto kiiskii maxkamad ku jirana waxaan diyaar unahay wixii aanu qabnay dooda garsoorka somalilan oo dastuurka ku qoranoo garsoorka eegaya inaanu ka horgudbino barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa